أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله mathalu ladiina mathalu sadaqaati aladiina kuwii sadaqaadkooda tusaalaheeda yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku bixinayeen ka mathali xabbatin xabad oo kale waayo tusaalahooda xabadda oo ambatad dhalisay soo saartay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul kastaana mi-atu xabbatin ay dhexdiisa ahaatay boqol xabbo wallaahu alle yudaacifu waa laablaabayaa liman ayuu u laablaabayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alle waasicun weeyaan mid fadligiisu uu waasac yahay caliimun cilmi badan oo ku cilmi leh qofkii in wax loo laablaabo ay tahay iyo qofkii aan mudnayn in wax loo laablaabo alla midkii ku cilmi leh waay dayib halkan aayaddani waxay tafsiir u tahay aayaddii aan soo marnay oo man da ladii yuqridu llaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafun fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira aayaddaasay aayaddan tafsiir u tahay laalaabiyadii halkaa lagu sheegay baa aayaddan looga hadlayaa waana tusaale alla uu u yeelay sida uu alla u laablaabayo dadka wanaagga ay la imaadaan iyo khayrka ay sameeyaan siduu alla ugu laablaabayo iyo wuxuu tusaale kaga soo qaatay masago dhulka lagu riday ama xabad galley dhulka lagu riday ee markaas yacnii sabuul soo dhalisay ee sabuul kastaana boqol uu ku yaallo toddoba soo dhalisay sabuul mid kastaa boqol marka ilaa toddoba boqol oo laablaab in uu u laablaabayo addoomihiisa ayuu alla tilmaamayaa marka alla wuxuu yidhi mathalu ladiina kuwii sadaqadooda yacnii mathalu sadaqaati ladiina kuwii sadaqaadkooda tusaalaha laga bixinayaa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda bixinayaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku bixinayaan marka fii sabiilillahi haddii la idlaaqa jihaadkaa loo jeedaa waxyaabaha kale khayraadkaana waa tabac ahaanay usoo gelayaan ayb ka mathali xabbatin tusaalahaasi ka mathali xabbatin xabad oo kale tusaalaheed oo kale waay xabadda oo ambatad dhalisay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul kastaana mi-atu xabbatin boqol xabadood ay dhexdiisu ahaatay marka hal sabuul boqol xabad see looga dhex heli karaa mufasiriintu waxay yidhaahdeen baqawi iyo keyrkiis iyo dabari mustaxiil maaha oo ay dhici kartaa sabuul weyn oo boqol xaba ay ku taallo dayib shaygu hadduunan mustaxiil ahaynna tusaale waa ku filan yahay amase in la yidhaahdo waxaa laga wadaa yacni sabuulka la daadiyey ee lagu firdhiyey dhulka ee markaas yacnii uu soo baxay bal uu ka soo baxay dabadeedna marka sabuullo fara badan ay ka soo baxeen macnahaasoo badinta iyana waa laga wadaana waa la yidhi dayib wallaahu alla yudaacifu waa laablaabayaa liman ayuu u laalaabayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alle waasicun weeyaan mid fadligiisu oo waasac yahay caliimun cilmi badan oo ciddii markaa in loo waasiciyo iyo loo laablaabo ahal u ahna alle waa midkii og oo garanayo axaadiis fara badan baa soo aroortay nebiga sala allahu calayhi waali wasalam uu tilmaamay aayaddan macnaheedana sheegayaan waxaa ka mid a xadiidka nabiga sal ll ly slam uu yidhi laya'tiyanna yowma alqiyaamati lata'tiyanna yowma alqiyaamati bisabci mi'ati naaqatin makhtuuma nin baa ibnu mascuud baa xadiidka warinaya nin baa nebiga u keenay hal faruur xiran markaasuu yidhi jihaadkan u keenay markaasaa nebigu ku yidhi lata'tiyanna yowma alqiyaamati bisabci mi'ati naaqatin boqol halaa toddoba boqol oo halaad ayay la imaan doontaa hashaani makhduumatin oo dhammaantood marka yacnii hoggaansan axaadiid fara badan oo marka toddobada boqol nas ku ah oo badan ayaa soo aroortay ibnu kathiirna aaduu marka axaadiidtaas u jamciyey ayb laablaabitaankuna wallahu yudaacifu liman yashaa markuu alla leeyahay laablaabitaanku toddoba boqol kuma koobna fadliga ilaahina waa waasac ciduu doonana waa uga badin karaa ayb aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku bixinayaan huma markaa dabadeed laa yutbicuuna aan raacinaynin maa wixii anfaquu ay bixiyeen mannan aan raacsiinaynin gallad sheegasho walaa adan dhibna aan raacsiinaynin lahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay ku leeyihiin walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan iyaga yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonaya oo murgaaya aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtay cabdiraxmaan bnu cawf iyo cuhmaan bnu cafaan jeysh lcusra markii ghaswatu tabuuk cuhmaan wuxuu keenay xoolo aada u badan oo gaadiid aada u fara badan buu keenay ee nebiga sala allahu alayh waali wasalama uu u keenay oo dadkaa dagaalamaayo gaadiid ay ka dhigtaan ayuu keenay cabdiraxmaan binu cawf isaguna sidoo kale wax aada u fara badan buu keenay markaasuu nebiga aada u farxay wuxuuna yidhi maa dara cuhmaan maa facala bacda alyowm cuhmaan ma dhibi doono maanta kadib waxuu sameeyo yacnii intaan uu gutay iyo waxaan uu bixiyey yaa waxay u keenayaan wax maanta kadib ou sameeyaa dhib u keeni maayaan ayb iyagaas marka cuhmaan iyo cabdiraxmaan binu cawfay kusoo degtayna waa la yidhi aayadda waana iska caam inkastoo iyagu kusoo degtay wixii tilmaantoodao kale yeeshana way helayaan iyagana aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku bixinayaan uma markaa dabadeed laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa wixii anfaquu ay bixiyeen mannan gallad sheegasho walaa adan dhibna aan raacsiinaynin gallad sheegashadu waxay tahay qofkii aada siisay inaad maanta dhan sheeg sheegto tiraa waxaasaan siiyey dhibkuna waxa uu yahay markii aad siiso kadib inaad isagii markaas canaanato oo aad tiraahdid maalan waa ku siiyey waa ku siiyey ma iska taagan tahay iyo wax noocaas oo kalea qofku inuu yidhaahdo dayb oo u ceebeeyo maxaad waxu weydiisanaysaa iyo waa idhibaysaa iyo waxyaabahaas inuunan dhihin ama xoolihii aan ku siiyey aawo jihaadkii aad ku gashay qofkii markaa inuu xoogaa sidaas usii dhibaateeyo ayb sadaqadu marka hadday labadan ka maran tahay lahum ajruhum ajrigooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyagu yaxsanuuna kuwa murgayaan oo waxay dib uga soo tageenna ma ka murgayaan ma ka tiraanyoonayaan labadan aayadood marka macno weyna laga qaadanaa iyo aayadaha soo socdo macnahaasuna wuxuu yahay shareecada islaamka waxay aada ugu dadaashay ama maqaasida shareecadaba ka mid ah maalka in la ilaaliyo marka ugu horeyso oo dadku inay shaqeeyaan oo maal ay shaqeeyaan sharcigu waa amray waa faray bal maalku wuxuu ku tilmaamay danaha dadkuba inuu maal ku taagan yahay walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman marka haddii la jihaadaayo maal waa loo baahan yahay haddii wax la qabsanaayo maalkii waa loo baahan yahay mar walba maalku udub dhaxaadu u yahay bulshadii meel degan shareecadu marka maalkaas haddana waxay aada ugu dadaashay ee dadka sidii loo wada gaarsiin lahaa oo tawsiic loogu samayn lahaayo qoladii iyagu shaqaysatay ilaahay xoolaha gacantooda soo geliyey si cadaaladi ku jirta in looga qaado wax ka mida maalkooda dadkii kale loo gaarsiiyey aada ugu dadaashay siyaalkaas marka ay uga qaadayna waa siyaal aada u kala duwan marka hore qofka maalkiisay u xifdisay oo walidaalika sharcigu qofka waxhadaa ee maal dadow qaato gacantii in laga gooyo waajibiyey ninkii waddadaas isbaaro dhigtana in si xun loo ciqaabo suuratulmaa-idan ugu tegaynaa labadaasba macnaha ku jiraa waxay tahay maalka in la ilaaliyo qofkaas maalka haystae gacantiisu ku jiree ku dhididay maalkiisaas inaan laga dhicin waa ku dadaasha sharcigu waa ku dadaale haddana mar labaad sharcigii wuxuu aada u ilaaliyey maalka laftiisu inuunan ku noqonin dadka waxhaysta keliya inuusan ag joogin ee uu ka baxo iyaga siyaabaha uu uga baxayana qaarkood waa waajib mar zakadii zaka ahaanu uga baxayaa mar wuxuu uga baxayaa nafaqaad lagu waajibiyeyo ama ilmihii iyo xaaskii waalidkii sidaasna waa uga baxayaa mar kale wuxuu uga baxayaa fay wax la yidhaahdo maa afaaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlquraa falilaahi walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiili kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa'i minkum ciidankii ayagoon dagaal gelin hadday soo qaniimaystaan xoolo alla uu soo siiyo xoolahaasi masaalixdaas muslimiinta lagu qaybina ciidankii soo sababta u noqdayna waxaa laga yaabaa inay sidaas caamkaa u helaan maahna si kale aanay u helin waa marka xoolaha fayga isaguna waa xoolo kusoo laabanayo muslimiinta fuqaradooda dhinac kale haddana qofkii waxaa lagu waajibiyey sidoo kale qhaniimo markay dhacdo oo ciidanku uu wax soo qhaniimaysto shan xoolihii qeyb ka midaa laga qaadaa shan meelood oo meel iyagii waa laga qaadayaa dadkaas cajis cajis caajisiinta ah ee iyagu aan wax kasban karin baa lagu celinayaa shan meelood afar unbay ku tasarufayaan qeybta kale iyagii qasabaa looga qaaday dadkaasaa masaalixdaas muslimiinta agoonta iyo musaafirka iyo dadkaas fuqarada iyo ayaa marka alla uu siiyey ee qeyb kale waxay tahay sharcigu uu sidaas oo kale u yeelay waxaa ka mid a qofku marka uu dhimanayo kale marka uu dhimanayo iyadana dardaarankiisii saddex meeloodoo meel inuu ka dardaarmi karo isagaa loo daneeyey inta kalena dadkii isaga dhexli lahaa inay gaarto darteed ayaa loo looga xayiray dayib hadduu dhinto kabacdina sharcigu maalkiisu waa qeybiyey si fiican u qeybiyey oo wuxuu ku qeybiyey dhaxal dhaxalkaasna wuxuu ku saleeyey mas-uuliyaadka maaliga ee kala saaran dadka iyo siday u kala dhow yihiin qofka maalkiisa ninka ugu dhow baa fiirinayo isagaasaa marka wax laga siiyey dadkii ka fogaana lama siinin iyaga laftoodaa haddana sharcigu u kala qeybiyo nimanka waa loo badiyey haweenkiina markaa yacni waxaa laga siiyey intuu la nin qaato iyaa laba gabdhood la siiyey macnaha ku jiraana waxa uu yahay mas-uuliyadda saaran xagga maaliga ninka saaran iyo aad u badan haweenta iyadaa wax la siiyaaye ninka laakiin isagaa wax laga rabaa meelo badan baa wax looga rabaa dhinacaasna marka shaaricu aad iyo aada u eegay oo u fiiriyey ayb macaanidaasoo dhan marka waxay tusaysaa maalku inuunan ku koobnaanin oo keliya dadka haysto aqniyadaa keliya inuunan ku koobnaanin siyaabahaas kala duwan buu uga baxayaa maalka xaggooda iyo sadaqa tatawuca inay yacni sunnanimo ay maalkoodii wax kala baxaan hababkaas ayaa marka maalku qofku uga baxaa sharcigu qofkii lahaa maalkana ma dulminin dadkii fiirinayay la noolaayna ma dulminin macaanidaas marka waxay ku tusaysaa xikmada shareecada dayib marka kutubta maqaasidu shareecana aaday uga hadashaa mowduucaas gaar ahaan saaxibu tanwiir wataxriir moxamed aahir ibni caashuur kitaabkiisa atanwiir wataxriir ee tafsiirka qowl macruuf wmagfirat khayru min sadaqati yatbacuha adaa qowlun qowl qowlka oo macruufun la yaqaano sharciga iyo caqliga iyo curfigaba lagu yaqaano ku wanaagsan iyo wamagfiratun dhaafid yaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo sadaqada oo yatbacuhaa ou raacayo adan dhib u raacayo wallaahu alle haniyun alle addoommadiisa ka maarmo waayo xaliimun dulqaad badan ayb aayaddan aayaddan alla wuxuu tilmaamayaa hadalka wanaagsan iyo af iyo cafintu inay ka khayr badan tahay sadaqo dhib iyo gallad sheegasho ay daba socoto qowlun qowl qowlka oo macruufun waa mubtado waaye waa la nakireeyey sifada la sifeeyey ayaa musawiq u noqonayso mubtadaha marka la nakiradan cilmulmacaaniga macnaheedu wuxuu noqonayaa taqliil ayb cilmulmacaaniga mubtadaha ama yani marka laga dhigo marka laga dhigo tankiirka wuxuu u keenaa taqliil mararka qaar hadda taqliilkaas waay marka macnaha macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay hadal yar oo wanaagsan yaa wuxuu ka khayr badan yahay sadaqo dhib ou la socdo hadal yar qowlun oraah yar qowlka oo macruufun la yaqaano oo wanaagsan iyo wamakfiratun dhaafitaan asturitaan dadka yacni dabaa'icdooda iyo waxa ka imaanayo layska cafiyo la asturo yaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo sadaqada oo yatbacu ou raacayo haa iyada adan dhib uu raacayo ou dhib la socdo wallaahu alle haniyun weeyaan alla addoommadiisa ka deeqtoon xaliimun dulqaad badan xadiidka nebigana wuxuu ahaa halaatatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex ilaahay qiyaamaha lama hadlaayo walaa yanduru ilayhim ma fiirinaayo walaa yusakiihim dembiga kama dahiraayo walahum cadaabun aliim almannaanu bima acطaa wاlmusbilu izaarahu wاlmunfiqu silcatahu biاlxalifi اlkaadib qofka gallada badanoo wuxuu bixiyo ku gallad sheegto iyo midka dharkiisa anqowga ka hoos mariyo jiido iyo midka badeecadiisa ku socodsiiyo dhaar been ah marka almanaan maxalu shaahidka meeshaas yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tubdiluu ha burburinina sadaqaatikum ujuura sadaqaatikum sadaqaadkiina ajar ajarkeeda iyo hawaabkeeda ha burinina bilmanni gallad sheegasho ha ku burinina waaladaa dhib ha ku burinina kaladii xaal aada la too tihiin kii yunfiqu bixinaayay maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi istutus dadka uu istustusayo darteed ku bixinaayay maalkiisa walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe famahaluhu kaa tusaalihiisu ka mahali safwaanin dhagax sisib ah tusaalihiisoo kale waaye dhagaxa oo calayhi korkiisa turaabun ciid ay ahaatay fa asaaba ou asiibay hu dhagaxi waabilun roob mahiigaan ahoo weyn ou asiibay fa taraka uu ka yeelay markaasi roobkii mahiigaanka ahaa hu dhagaxii ou ka dhigay saldan mid malaasan oo aan waxba korkiisa saarnaynoo saafi ah ayb laa yaqdiruuna xaalaynan awoodaynin calaa shay-in shay korkiis aynan awoodaynin mimaa kii ag shayga oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday kasabuu ay shaqaysteen wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo alkaafiriina gaala ah aayaddanna alla tusaalow tilmaamayaa ninka inta wax sadaqaysto wax la baxo ee dabadeed ku burburiyo gallad sheegasho iyo dhib ou qofkii dhibayo ku burburiyo yaa waxaa lagu shabahayaa tashbiiha marka wajhu shabaha laba macnoba waa lagu macneeyey macnaha koowaad waxay tahay dhagax sisib ah oo ciid yar ay kor ka saaran tahay qofka markaa wax ku beero oo meeshaas inuu wax ku beerto isku dayo markuu beertii markaa abuurkii ku rido ee dabadeed markaa roob mahiigaana intuu yimid ciiddii iyo wixiiba isla qaaday oo meeshiina dhagax sisib ahoo malaasa u ka soo baxay ninkaasi sida wax beel ugu dhacay oo shaqadiisii iyo tacabkiisii oo u qasaaray leanna isagaa meel xun wax ku beertay waxaa la mida ninkii inta maal bixiyo gallad gallad sheegasho ka dabageeyo iyo dhib ayb wajhu shabaha marka wuxuu noqonayaa kan sida uunan beer uga helaynin ayaa kanna uunan ajar uga helaynin macno labaadna waa la sheegaa wajhu shabaha kaas kan horaana ugu kanaana fiican macno labaadna waa ku jiraa in la yidhaahdo dhagax sisib ah oo bus iyo ciid ay kor ka fuuleen roob mahiigaana intuu yimid qaaday iyo waxaa laysku shabahayaa ninkan inta wax sadaqaystay sadaqadiisii gallad sheegashay wax ka dabageeyey wajhu shabahana wuxuu ku dhacayaa tegitaanka sida carradaasi dhagaxa uga tagtay ayaa ninkaanina ajar iyo khayr uga tegay macnahaas horaana aada u xeel dheer wajhu shabaha in sidaas laga dhigo ayb marka allah wuxuu leeyahay marka waxaa laga qaadanayaa aayaddan dhowr macno ayb waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid a acmaasha aada samaynayso qaarkeed istustus iyo ikhlaas darri ama mutaabacadii rasuulkaoo kaa nuqsaan kaaga jirto dhinacyadaa inay ka imaan karto camalku inuu buro oo baaba-o ayb marka acmaasha qofka isagoo muslima acmaashiisu way buri karaan xubuudka iyo camalka buritaanka uu burayana laba nooc waaye xubuud kulli iyo xubuud jus-i acmaashaadoo dhan waxay burayaan walciyaadu billaahi qofka markuu intuu diinta ka noqdo gaalnimo ku dhinto waa soo marnay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum ayb gaalnimada unbaa acmaashoo dhan wada buriso taas marka xagga dhig oo waa xubuud kulliyaa la yidhaha camalkaagii hal inuusan ka soo harin waxaa keeni karto gaalnimo lagu dhinto weliba in lagu dhintaa waa shar ayib haddii aadan gaalnimo ku dhimanin adoo muslima camal ma kaa buri karaa haa wuu kaa buri karaa waxaa kugu dhici karo xubuud jus-i ah xubuudka jus-igaa waxay tahay camalkan aada la timid ayaa kaa baaba-ay ajar ma leh sadaqadaan hadda laga sheekeynayaa ka mid a sadaqaad bixisay istutusaa u bixisay camalkaagiina waa buray sadaqadaas ajarkiiyo wixii aad ka heli lahayd ma leh laakiin iimaankaagii ma burin ogow laanna ma aadan gaaloobin adiga xubuud jus-i ah baa la yiha aayaddu marka xubuudka jus-igaana waa tuseen yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum ujuura sadaqaatikum sadaqaadkiina hawaabkeeda ha iska baabi'inina bilmanni gallad sheegasho ha ku burburinina waladaa dhib ha ku burburinina kal kaladii xaal aada la too tihiin kii oo kale kaladii marka in la xaaleeya waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan in laga dhigo sifo mawsuuf loo soo qadaro laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa ha ku burinina ibdaalan burin ka ibdaali ladii kii burintiisoo kale ayb sidaana waa la dhihi karaa kaladii kii xaal aad la mid tihiin ood isku shabahaysaan kii oo kale yunfiqu bixinaayay maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi dad istutuskood dartii ku bixinayay walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi alle iyo walyowmi alaakhirina aan rumaysnayn waa gaalka gaalku sadaqada u bixiyo in lagu ammaano iyo u bixiyaa aakhirana ma rumaysna thawaab iyo khayr iyo ikhlaasna ma leh sida marka gaal oo kale sadaqo bixinayo ha ahaanina oo kale famatha walidaalika rasuulka markii la weydiiyey ninkii la dhihi jiray ibnu judcaan nin martida sooro oo deeq badan oo dadka wax siiyo ahaa ka waranaa la yidhi ninkaas ma anfacayaan wixii uu geystay markaasuu yidhi inahu lam yaqul yowman qatu rabbi kfir lii khatii'atii yowma addiin ninkaasi waxba ma anfacayaan buu yidhi wuxuu bixiyey maxaa yeelay weligiis hal maalin ma dhihin ilaahu maalinta aakhira io dembi dhaaf yacni aakhira ma rumaysnayn famahaluhu kaas xaalkiisa iyo tusaalihiisa ka mahali safwaanin dhagax sisib ah tusaalihiisoo kale waay dhagaxa oo calayhi korkiisa turaabun ciid ay tahay fa asaaba waxaa asiibay uu asiibay hu dhagixii waabilun roob mahiigaan aho aad u badan fa taraka uu ka yeelay markaasi roobkii hu dhagixii saldan malaas uu ka dhigay yacni dhagixii oo malaasan buu soo saaray ayb fa tarakada marka laba mafcuulay qaadane tadmiin waxaa la tadmiininaa macnaa sayara fa sayara alwaabilu asafwaana saldan buu ka dhigay laa yaqdiruuna iyagoon xaalaynan awoodeynin calaa shayin yacni waxba aynan ka qaadan karin waayo calaa shayin shay calaa hawaabi shayin shay hawaabtiisna aynan awoodeynin shayga oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday kasabuu ay shaqaysteen wixii ay bixiyeen oy shaqeeyeenna waxba kama helayaan aakhiro hawaab wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alkaafiriina gaaloobay oo ilaahay diiday yacni ku intifaaci maayaan waayo marka waxyaabahaas oo dhan marka dadka istustuska badan ee ikhlaaskala oo ikhlaaskii laga waayey acmaashoodii waa tegaysaa waana baaba-e waa ilaahay agtiisa ayb suuratu ibraahimna waa ugu tegaynaa mathalu ladiina kafaruu acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi ariixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa adalaal lbaciid suuratu nuurna waa ugu tegaynaa in sha allah wladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu damaanu maan xata ida jaءahu lam yajidhu shayئa wawajada allaha cindahu fawafaahu xisaabah wallahu sariicu lxisaab wamahalu ladiina tusaale kalena waa kanaayo dadkii ikhlaaska laga helay iyaga sadaqadooda say ahaane wamahalu ladiina kuwii tusaalahooda yunfiquuna bixinaayeen amwaalahum maalyaalkooda bixinaayeen ibtigaaa mardaati illaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa xaal ay jerinayaan wa tahbiitan xaal ay kalsooni qabaan min anfusihim nafahooda xaggooda ay kalsooni ka qabaan maalka u bixinayaan kama tusaalahoodu kamahali xabbatin ka mahali jannatin beer oo kale weeyaan tusaalahooda beerta oo birabwatin meel taaga ahaatay beerta oo asaaba uu asiibay haa iyada waabilun roob mahiigaana uu asiibay fa aatad ay siisay saaxibahaa ninkii iska lahaa ukulahaa miraheedii ay siisay dicfayni xaal ay labalaab tahay fa in lam yusib hadduunan asiibin haa beertaas waabilun roob mahiigaana hadduunan asiibin fadallun tiixtiix yar ayaa yakfiihaa ku filnaanayo sida meesha ay ku taal carrasanteeda iyo wanaaggeeda roob yar xataa waa ku filan yahay wallaahu alle basiirun midkii arkid badan waayo bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan halkaana marka tusaale kale weeyaano waxaa laysku shabahayaa nin ikhlaas laga helay oo maalkiisa ilaahay dartii u bixiyey iyo nin beer ku samaystay meel taag oo dhulka ka korayso oo haddana carradeedu jilicsan tahay carro wax ka baxayaan ay yihiinoo carrasan ah dayib meelaha taagaga iyo buurahana sida badan roobka waa u badan yahay beertaasi marka carradeedu say u wanaagsan tahay roob mahiigaana hadduu ku da-ana waa waxaa waxaa ka soo dhalanaya beeraha kale labalaabka waxa ka soo dhasho haddii roob yar oo ku da-ana waa ku filan yahay ninkaasi marka beertaa iskale waxunbuu ka soo guranaya tusaaluhu marka wuxuu u dhacayaa ninkan mukhliska ah ee waxa uu bixinaya iyo camalkiisa mukhliska ku ah haba yaraadee camal yar ayuu wax weyn ka helaa camal yar ayaa thawaab fara badan usoo saaraya leanna ikhlaaskaa arrimaha xukumo waa in marka ikhlaaskaas aada loogu dadaalo camal kasta oo la samaynayo waxaa u shardiya ikhlaas iyo mutaabaca wamahalu ladiina kuwii tusaalahooda yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda ibtigaaa mardaati illaahi mubtagiina xaal ay yihiin kuwa dalbaaya mardaati illaahi ilaahay ridihiisa wa tahbiitan yaqiin kuwa ku dheehan xaal ay yihiin ama wa tahbiitan kalsooni xaal ay ku dheehan yihiin min anfusihim nafahooda xaggooda yacnii waxaan ay bixinayaan waa ku kalsoon yihiin in ilaahay ay ka helayaan ayb meeshaan marka ibtiqaa'ada iyo wa tahbiitanta laba icraabaa ku bannaan mafcuulu liajlihi waxaa kaloo ku bannaan in ismu faacil inta lasoo qadara laga laqbeeyo xaala la xaaleeyo xaaladaasaana marka ibnu catiya iyo uu leeyahay xaaladaaba sax ah oo isagu wuxuu leeyahay ibnu catiya tafsiirkiisa almuxarar lwajiiz mafcuulu liajlihi maba anfacayo uu leeyahay lianna wa tahbiitanta yaa wuxuu leeyahay waxay wax u bixinayaan kalsooni darteed maba ahan uu leeyahay waxay wax u bixinayaan kalsooni darteed maahane marka lagama dhigi karo mafcuulu liajlihi waa in marka la xaaleeyo xaal ay ku dheehan yihiin kalsoonaan sidaas la yidhaaha ayb saaxibu tanwiir wataxriir xataa saasuu rajaxay wa mathalu ladiina kuwii tusaalahooda yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda ibtiqaa'a mardaati illaahi mubtagiina xaal ay yihiin kuwa dalbaayo mardaati illaahi ilaahay ridihiisa xaal ay yihiin kuwa dalbaayo wa tahbiitan muhabbitiina xaaleeyihiin markaasi kuwa yacnii nafsadoodana kalsooni kaga dheehan oo ka qabo min anfusihim nafahooda xaggooda ka mahali jannatin tusaalahooda ka mahali jannatin beer tusaalaheed oo kalaw jannada weliba waxaa la yidhaha beerta geedmiroodka iyo waxaas ka kooban ayb beer yaa xaalkoodu ou lami tusaalahoodu uu la mid yahay beerta oo birabwatin taag ahaatay birabwatin birubwatin labadaba waa la aqriyay waa laba qiraa'o sabciyataan qiraa'o shaadana biribwatin waaye ra-da marka waa muhallathu raa birabwatin meel weliba quraa'da birubwatin ay u badan yihiin waana macaaniduna waa isku midoo meel taaga jannada beertaas oo birabwatin meel taag ah ahaatay dhulka ka sarrayso leanna beertu markay dhulkana ka sarrayso oo ay aada u baxdo aragtidana waa u fiican tahay ee dadkuna aad bay u jecel yihiin waana aaday u qurux badan tahay meel taaga markay ku taallo geedaheeduna ay is-haystaan asaabahaa beerta oo asaabahaa ou asiibay waabilun roob mahiigaana ou asiibay fa aatad ay siisay markaa saaxibahaa aatad laba mafcuulay qaadanaya mafcuulul awalka waa saaxibahaa fa aatad ay siisay saaxibahaa ninkii iska lahaa ukulahaa miraheedii ay siisay yacnii mirihii bay soo bixisayo uklahaana waa la akhriyay dicfayni xaal ay tahay labalaab inta beeraha kale ka soo baxo labalaabkeed ay siisay fa in lam yusib hadduunan asiibin haa iyada beertii waabilun roob weyn hadduunan asiibin faqallun mid yar oo tiixtiix ah ayaa yakfiihaa isaga filan xagaayay wax la midaa ku filan wallaahu alle basiirun mid arkid badan waaye bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan ilaahay mid arkid badan macnaha camalka qofka mu'minka ilaahay dartii uu u sameeyey ma halaagsamaayo mana baaba-ayo camalu lmu'mini laa yabuuru abadan bal yataqabaluhu allaahu ilaahay waa aqbalayaa wayugfiruhu waa badinayaa wayunamiihi waa siyaadinayaa kullu caamilin bixasabihi nin walbaa intiisa ikhlaaskiisu la egyahay buu alla u badina ayawaddu axadukum an takuuna lahu jannat min nakhiilin waacnaabin tajri min taxtiha alanhaar ayawaddu ma jecelyahay axadukum midkiin ma jeclaanayaa an takuuna inay u ahaato lahu isaga jannatun beer inay u ahaato beerta oo min nakhiilin geed timireed ka ahaa ka ahaatay wa acnaabin geed cinab yacni ka ahaatay beerta oo tajrii ay dureerayso min taxtihaa iyada hoosteeda al anhaaru webiyaalo ay qulqulayaan inay u ahaato lahu waxaa u sugnaaday kaasi fiihaa beerta dhexdeeda oo ugu sugnaaday min kulli thamaraati thamaratun mira oo u sugnaaday min kulli thamaraati miraha dhammaantiis ka ahaaday wa asaaba u asiibo wa asaaba waxa uu asiibo markaasi hu isaga alkibaru weynaan ay asiibtay ninkaas walahu walxaal lahu oo u sugnaaday duriyatun ubad ilmo ducafaau taag daranna ay u sugnaadeen oo uu leeyahay fa asaaba uu asiibo haa beertii icsaarun ou asiibay dabayl dabaysha oo fiihi dhexdiisa naarun dab ou ahaaday faxtaraqad markaa beertii ay gubatay sidaa midkiin ma jecel yahay dayb qof jecel male waaye haddaba qofka marka wax istus camalkiisa ikhlaas darrida ku baabi'inaya camalkiisa la xiriirinaayo istustus iyo wax lamida la xiriirinayana sida ninkaasoo kale waaye sha'nigiisu markuu ugu baahi badan yahay camalka ayuu weynaya kadalika sidaadaasoo kale yubayinu llahu alla ugu caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynaya alaayaati aayadaha lacallakum tatafakkaruun waxaad mudan tihiin inaad fakertaan aayaddan xadiid bukhaari ku jiraa fasiraayo min xadiid ibni cabbaas wuxuu leeyahay cumar bnu lkhadaab baa maalin asxaabta dhexdeeda ayuu wuxuu ka yidhi fii man tarawna hadihi alaayati nasalat yaad arkaysaan aayaddaani inay kusoo degtay fii man tarawna yaad arkaysaan haadihi alaayata nasalad aayaddan inay markaa kusoo degtay yaad arkaysaan tan maxaad u arkaysaan ee aayaddan inay kusoo degtay ayawaddu axadukum buu akhriyey marka qaaluu waxay yidhaahdeen allahu aclam ilaahay baa garanaya faqadiba cumaru cumar waa xanaaqay faqaala wuxuu yidhi quuluu dhaha naclamu waa garanaynaa ow laa naclamu ama ma naqaan dhaha waa naqaan amase ma naqaan dhaha fa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi fii nafsii minhaa shay-un yaa amiira almu'miniin aayaddan aniga waxbaa nafsadeyda ku jiro oo aayaddan yacni shanigeeda ku saabsan fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi yabna akhii adeer qul dheh walaa taxqir nafsaka nafsadaada ha xaqirine dheh waxa kugu jira sheeg faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi darabat maala bicamalin aayaddan tusaale ayay yeeshay oy samaysay camal ayb qaala cumar ayu camalin camalkee qaala ibnu cabbaas lirajulin ghaniyin nin wax haysto yacmalu biطaacati illaahi ilaahay daacadiisa ku camal falaayo uma bacata allaahu lahu shayطaana dabadeed alla uu usoo diray shayطaan facamila bilmacaasi macaasi ku camal falay xataa agraqa acmaalahu ilaa acmaashiisii oo wada baabi'iyey maasheeyey yacni ibnu cabbaas aayaddii wuxuu ku fasiraya nin soo dadaalay soo dadaalay fiicnaa fii aakhiri xayaatihina macsi iyo wax daran ku aakhirtay walciyaadu billah ninkaasi marka camalkii uu ku soo dadaalay waa ka kac markuu ugu baahida badnaa ee aakhiro uu joogo ayuu weynayaa aayaddu marka macnaheedu sidaas waaye ibnu kaiirna wuxuu yidhi xadiidkan huwa min afraadi اlbukhaariyi raximah اllah wa fii hada alxadiidi kifaayat fi tafsiiri hadihi اlaaya xadiidkan baa ku filan aayaddan tafsiirkeeda wa tabyiini maa fiiha min almathali iyo caddayn mithaalkan iyo tusaalahan caddayntiisa xadiidkan unbaa kugu filan marka macnuhu wuxuu u dhacayaa qof camalka wanaajiyey markii hore dabadeedna uma bacda dalika incakasa si sayrahu socodkiisiibuu markaa cagsiyey xaggaan markuu u socday xaggaanu usoo jeestay fabadela alxasanaati bisayi'aat xasanaadkii buu sayi-aad ku bedelay ciyaadan billahi min dalika faabdala bicamalihi athaani camalkiisii labaaduu ku baabi'iyey maa aslafahu wixii uu soo hormarsaday fii ma taqadama wixii soo hormaro min asaalix camalkan dambaa kii hore u baas baxay ayb waxtaaja ilaa shayin min alwal markaasuu u baahday camalkiisii horeu wax uga baahday fii adyaqi alaxwaali markuu ugu ciriiriga badnaa falam yaxsul minhu shay-un waxba ma helin marka wa khaanahu axwaja maa kaana ilayhi marka ugu baahida badnaa ayuuna garabkiisa ka baxay tusaalaha marka aayaddu waxay tahay nin beer kusoo halgamay wax ku abuuray geed mirood cinab iyo geed timireed ku abuurtay webi oo u qulqulaayo hoosteeda markay beertii meeshii ugu dambaysay joogto ayaa beertii ka gubatay dabayl dab wadataa timid waa ka gubatay weliba ninkaas sida alla u cabbiray fiiri isagiina waa qof waayeeloo da-ah hadda kadib ma shaqayn karo camal kale ma bilaabi karo ilmihiina yicis yaryar waayo isagii waxba uma tari karaan bal asagay wax ka sugayaan markaa nin siddeetan jir ah wixii uu afartan jir iyo labaatan jir iyo soddon jir kusoo samaystay markuu siddeetan sano gaaray ka baaba'ay hadday ka baaba-aan ka war markaasina ilmuhu weli ay ku yaryar yihiin oo aysan ka korin oo aynan ka kala yaacin ayb waa dhibaato halkeeda taalo shaqadii uu soo shaqeeyay siddeetan jiroo u baahnaa siddeetan jirkiibuu ku waayey macnuhu waxay tahay camalkii aad kusoo dadaashay eed ikhlaas darrida ku baabi'isay markaad aakhiro tagto adoo u baahan ayaad weynaysaa darsigu marka wuxuu aad ugu socdaa ikhlaaska caawo yacni darsiga muhimmadiisu waxay u badan tahay yacni camalka aada samaynayso si uu kuu anfaco ikhlaas kula dadaal nabigana sal alla ly slam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat ikhlaaska marka laba shay baa kasoo horjeedo dadka in layskustuso waxaa kaloo kasoo horjeedo camalka aakhiro in adduunyo lagu raadiyo daahirkii waxaad samaynaya camal aakhiro laakiin niyadda wax kalaa kugu jiro inaad adduunyo ku hesho wax alla camal aakhiraad ku dadaalaysaa lugaa kuu laaban oo waxaad isleedaha ama madax aada noqoti ama dadka weji intaad ku yeelato waxa ku siiyaan ama waxaa is leedahayba yacnii adiga ku gaar uun mans darajo iyo maal iyo wax ku gaar waxaasoo dhan marka acmaashay baabi'iyaan fii suurati huud allah wuxuu yidhi man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaaru waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu ma kanuu yacmaluun aayaddan marka waxay u taagan tahay qof kasta oo camal aakhiro adduunyo ku raadiya camalkaaga marka waxtarkiisu wuxuu la ekaanayaa inta ikhlaaskiisu la egyahay ikhlaaskaas marka waa in camalkii laga ilaaliyo yacni in adduunyo lagu raboodo iyo in laga ilaaliyo dadka in la tustuso oo qofka uu dad isku tustuso labada hadduu ka nabadgalo ikhlaas u haystaan nabigana sala alla ly slam wuxuu yidhi waxaan idinkugu cabsi badanahay waa ashirkul asqar shirkiga yarow shirkil shirkul asqar muxuu yahay markii la yidhina arriyaa istustusku ku sheegay alimaam ibnu lqayim wuxuu leeyahay shirkigaan yar qof ka badbaadayaa yar buuri fadalika albaxru aladii laa saaxila lahu waa bad aan xeeb lahaynuu yidhi xataa waa lagu maashoonaya sababta uu leeyahay waxay tahay qofku ka dhammaan mayso uun shirkiga asqarkaa wax qalbi ku tacalluqa waa ogow camal baad samaynaya niyow rabaa camalkaasi maxaa u rabtaa iraadadaada maxay tahay niyadaada maxay tahay raalligelinta aada camalkan ku rabtid yaa ku raaligelinaysaa wax allaale waxa qalbigaaga kusoo waaridaya waa inaa iska erisid waxaan alla ahayn subxaanahu wa tacaala qalbigaaga marka alla keliya uu ku jiro yaa marka taas laga heli karaa dad yaraa laga heli karaa camalkiinad isagu ku xiran yahay waa aragtaa ayawaddu axadukum ayawaddu ma jeclaysanayaa axadukum midkiin an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beer beerta oo min nakiilin geedtimireed ah wa acnaabin cinab ka ahaatay beerta oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan lahu oo u sugnaaday fiihaa beertaa dhexdeeda hamaratun mire min kulli hamaraati miro dhammaantiis ka ahaaday leanna maxaa yeelay lahudan hore haddii laga dhigo jaari majruur waayo waa khabar muqadam mubtadihii haddana min kulli hamaraati oo jaari majruura lagama dhigi karo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa waa in lasoo qadaro mubtadaha lahu fiiha hamaratun min kulli hamaraati lahu waxaa u sugnaaday fiiha fi ljannati beerta dhexdeeda hamaratun miro ayaa u sugnaaday min kulli thamaraati miro dhammaantiis ka ahaaday miro kasto nooc kasto waxbuu ka haystaa oo miro ah wa asaabahu waxaa asiibay beertii wa asaabahu dha waxaa isagii asiibay alkibaru weynaanna ay asiibtay walahu walxaal lahu oo u sugnaaday qofkaasi duriyatun ubad ilmo ilmaha oo ducafaau taag daran intaana xaalkiisu sidaas waay wa asaabahu alkibaru walxaal qad asaabahu ou asiibay alkibaru weynaan walahu duriyatun walxaal lahu oo ay u sugnaadeen ou leeyahay ninkaasi duriyatun ilmo yaryar oo yicis ah marka da-diisii waa weyn tahay ilmo yaryaroo taag daranna waa haystaa beertiina sidaasu usoo tacbay fa asaaba waxaa asiibay haa beertii markaasi icsaarun oo asiibay dabayl dabaysha oo duufaan fiihi dhexdiisa naarun dab oo ahaaday faxtaraqad way gubatay marka oo markaa beertii sidaa ay ku gubato midkiin sidaa yaa jeclaanayo waa cidna ma jeclaanayso haddaba rabbigiinna ma jecla ogaada in camalka isaga cidaan ahayn wax loogu daro kadalika sida idinkaba aydnan u rabin ayaa allana uunan u rabin ikhlaas darrada ayb marka qof camal wanaagsan la yimid aakhirkiina khaatimaxumo ku dhacday walciyaadu billah arrinkaas marka khaatimada ku saabsanneed arrin aad u culus nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha waxaa laga fiiriyaa meeshay ku dhammaanayso rasuulka wuxuu dhihi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diini markaasaa la dhihi jiray rasuul allow ma isku cabsanaysaa markaasuu wuxuu dhihi jiray maxaan ka aqaanaa buu dhihi jiray ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku jiraan laba farood oo faraha alle ah sidou doonowna alle u gedgedinayaan marka rasuulkii hadduu sidaa u cabsanaayo marka qof aan isagoo la ogeysiiyey masiirkiisa qof marka aan masiirkiisii ogeyn cujbi iyo inuu ismahadiyo ama uu kibro male ma laha kadalika sidaadaasoo kale yubayin allahu alla uu u cadaynayaa lakum idinka idinkugu cadaynaya alaayaati aayaadka lacallakum tatafakaruuna likay tatafakkaruu si aada u fakartaan ood wax u fiirfiirisaan yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasabtum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya min ayibaati maa shay kuwiisa wanaagsan wax ka bixiya kasabtum aada kasbateen ood shaqaysateen xalaashiisa wax ka bixiya wa minmaa wa min bacdi maa kii qaarkiisna bixiya akhrajnaa aan soo saarnay lakum idinka aan idiin soo saarnay min alardi dhulka xaggiisa aan idinkaga soo saarnay walaa tayamamuu haw qasdinina alkhabiida midka foosha xun minhu xaal ou ka mid yahay waxaa dhulku uu soo bixiyey ama aada kasbateenba tunfiquuna xaal aada nafaqaynaysaan ood kaas bixinaysaan xunka ah walxaal lastum idinkuna aydnan ahayn biaakhidiihi kuwa qaadanaya aydnan ahayn idinku ilaa an tuqmiduu inaad indha laabaysaan maahane fiihi kaa dhexdiisa aada ku indha laabaysaan maahane yacni qaadashadaas dhexdeeda inaad ku indha laabaysaan ood indhaha qarsanaysaan maahane waclamuu ogaada ana allaha alla haniyun inuu yahay mid addoommadiisa yacni ka deeqtoon xamiidun maxmuudun la mahadiyo alla markuu waxbixinta idin amraayo ashaydaanu shaydaanna yacidukum wuu idin cabsi gelinayaa alfaqra bilfaqri buu idinku cabsi gelinaa waya'murukum wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i xumi foolxumou idin farayaa wallaahu alleh yacidukum wuxuu idin yaboohayaa makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafka oo minhu xaggiisa ka ahaaday iyo wa fadlan dheeraad wallaahu alleh waasicun mid fadligiisu waasic yahay waa caliimun cilmi badan ayb aayaddan alla wuxuu leeyahay yaa ayuha hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey o anfiquu bixiya min ayibaati maa shay xalaashiis wax ka bixiya kasabtum aada kasbateen baqawi wuxuu leeyahay aayaddu waxay daliil u tahay kasabku horta inuu bannaan yahay dadku inay shaqaystaan waxaa kale aayaddu tusaysaa dadku waxay shaqaysanayaan laba inay u qaybsamaan dayib iyo khabiir shay xalaala iyo shay xun xalaal iyo xaaraan ayaa kasabka u qaybsamaa qofka marka waxaa la amray kasabka xalaasha inuu ku dadaalo marka ayb oo uu iska ilaaliyo kasab kasta oo xaaraana uu iska ilaaliyo leanna nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi ayumaa laxmin nabata min xaraamin fannaaru wlaa bihi hilib kasta oo ku dhasho xaaraan xaggeed ka dhasho naar unbaa iska leho ku habboon ayb ka xalaashaa marka wax ka wax ka bixiyo alla leeyahay mimaa kasabtum marka mujaahid iyo mufasiriinta qaar waxay ku fasireen yacni tijaara wax aad tijaarada ku kasbateen ood ganacsiga ku kasbateen wax ka bixiya ayb aayaddanna marka waxay usoo qaataan a'immada fii iijaabi azakaati fii curuudi atijaara zakadu in lagu waajibiyo waxyaabaha ganacsiga ku jiro ayib bukhaarina marka wuu soo qaatay mujaahidna sidaan tijaaradii buu ku macneeyey mufasiriintuna sadaqadaani marka amarkan lays amray midda waajibkaana waa asal iyo koobay ayay ka tahay ayb marka aayadda waxaa laga qaadanayaa in lays amray waxa qofku shaqaysto tijaaro ku shaqaysto inuu wax ka bixiyo waxa uu ka bixinayana marka waa rubculcushur toban meel marka loo qaybiyo yacni meesheed afar loo sii qaybiyo meel ka mida waa marka un afartan u qaybi haddii nisaabkiina la gaaro tijaaradu marka inay zaka ka waajibaysana waa shibhi ijmaac ama maxalu itifaaq yaa la dhihi karaa ibnu xajar waa sheegay itifaaq inay tahay ibnu taymiyana waa sheegay itifaaqana waxaa laga qaatay cumar radia allahu canhu ayaa nin arkay markaas ninkaana wuxuu watay waxyaabahan weelasha fallaaraha lagu rito qunuxa iyo waxa la midkaa iyo ayuu watay iyo maqaar markaasuu cumar wuxuu ku yidhi addi zakaatahu war kan zakadiisa ma bixisay hal addayta zakaatahu zakadiisii ma bixisay markaasuu yidhi maal ma qaba uu yidhi aniga xoolo kuwaanaanba ka qabaa markaasuu wuxuu yidhi qawimha iyada qiimey ee sake ka bixiyo markaa ninka nin maqaar iyo ka ganacsado ahaa iyo waxyaabahaas qunuxyadaas iyo ayaa isaga ganacsigiisa oo ahaa marka cumar wuxuu leeyay intaad qiimi qiimayso qiimaheeda sake ka bixi ibnu taymiya marka wuxuu yidhi saxaabadiina ma aynan ku khilaafin fa huwa ijmaacun waa ijmaac ibnulmundir sidoo kale abu cubayd alqaasim ibnu salaamna wuxuu leeyahay tijaaro iyo ganacsi zake lagama bixiyo laysa min qowli ahli lcilmi ahlucilmiga qowlkooda maba ahan tijaaradii marka in laga zakeeyo sanadkiiba mar tijaarada markuu bilaabay buu ka zakeynayaa zakadaasna waxaa la yidhaha zakada labay u qaybsantaa zakaatu alacyaan iyo zakaatu alqiyam ama azakaatu bilcayn iyo azakaatu bilqiima qiimo in lagu zakeeyo iyo in lagu iyo in la zakeeyo shay cayntiisa acyaanta marka xoolaha lo-da geela ariga beerahan waxa ka soo baxaya mucasharaadka iyo way qiimana waxaa ah wax allaale wixii lacagtii ganacsi ku jirtee gadgadoomayso waxa laga ganacsanayo lama fiirinayo waxaa la fiirinayaa lacagta waa marka in laga zakeeyo haddaad biro ka ganacsato haddaad dhul ka ganacsato haddaad ka ganacsato salliyo wax allaale waxaad doontaba ka ganacsa waxaa ka ganacsato sanadku aakhirkiisa waad xisaabaysaa wax aada hayso lacag caddaana waxaad u hayso iyo waxa aada u hayso ganacsiga kuu yaallo istoogga kugu jiro yaad qiimaynaysaa markaad inta dukaanka kuu saaran ama baqarada ku jirto aada qiimayso waxaa u geynaysaa lacag caddaana wixii gacantaada ku jiro badeecadaas dhaqdhaqaaqaysa ka soo baxday isku dar kadibna afartan boqolkii yacni waxaan ujeedaa lacagta soo baxdo afartan u qaybi bixi kadib ayb marka boqolkiiba laba iyo bar bayna noqonay nisaabkeeduna waxaa nisaab looga dhigayaa dahabka iyo fidada kii yar hadda dahab iyo fidana mar walba hadda fidadaa yar shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo silver ah ama fido qalin lacagtii la eg ee lagu ganacsadaa zaka ka waajibaysa marka mararka qaar saddex boqol oo dollar laba boqol iyo sagaashan yay noqonaysaa ninkii marka shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo fido ah lacag la eg ninkii haysto zakaa ku waajibayso haddii sanad uu kasoo wareego ayib laanna nabiga sal lla ly slam wuxuu yidhi idaa kaana laka mi-ataa dirhamin haddaad laba boqoloo dirham haysato waxaala calayha alxawl fa fiiha zakaatu aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam anfiquu bixiya min dayibaati maa kii xalaashiis wax ka bixiya kasabtum aada kasabteen ood shaqaysateen wa mimaa wa min bacdi maa kii qaarkiis akhrajnaa aan soo saarnay lakum idinka idiin soo saarnay min alardi dhulka aan idinkaga soo saarnay waa beerihi ayb waxyaabaha marka dhulka ka baxo waa geedmirood iyo dalag wixii geedmirooda iyagaad waxaa laga bixiyaa timirta iyo zabiibka iyo waxyaabahaasaa laga bixiyaa wixii iyaga marka dalag ahna waxaa loo waxaa laga bixiyaa wax allaale wixii la quuto oo quud ahaan loo cuno ikhtiyaaran loogu cuno kaydsami karaan ayib walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiida shayga xun minhu xaal uu ka mid yahay waxa aada shaqaysateen ama dhulka idinkaga soo baxay tunfiquuna xaal aada nafaqaynaysaan walastum walxaal lastum idinku aydnan ahayn biaakhidiihi kaas xun kuwa qaadanaya aydnan ahayn ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabaysaan ma ahane fiihi fi lakdi qaadashada dhexdeeda aad ku indhalaabaysaan ma ahane macnaha marka laga wadaa waxay tahay yani sadaqadii zaka ha ahaato sadaqa tadawuca ha noqoto shayga xun ee bahalka galay ama suuska galay ama yacni maalka radiiga ah ee adigaba aadan qaadateen alle agtiisa ha dhiganin oo wax fiican ilaahay agtiisa dhiga wa sida idinkaba aada u dhibsanaysaan markaad xaq la idinka qaato oo la idiin soo gudaayo sida aada u fiirinaysaanoo wax xun aydnan u rabin waxa aada ilaahay agtiisa dhigaysaana wax xun yaysan noqonin laanna qofka marka isaga la shay adigaba aadan qaadateen ilaa adoo saa u dhahaya maaha qofku ilaa an tuqmiduu fiihi waxaa loo leeyahay marka qofka uu wax isku qasbaayo wuxuunan rabin indhahoo isku qabanaya idinkoo indha laabayo indhalaabid waxaad ku qaadanaysaan maahane si kale aydnan ku qaadateen ha bixinina sadaqaha ka dhiganina hadda waa arkaysaan dadka qofku marka wax laga daynsadoo kale dayntii loo keeno lacagahan oo kale hadda maalan dollarka maanta dhan waa fiirina inuu meel ka saran yahay meel ka jeexan yahay inuu duug yahay inuunan duug ahayn maanta dhan gacantiibuu saa ku dhahayaa warniyo iska qaada haddii la yidhaha waxaa laga yaabaa isagoo indhaha laabayo inuu iska qaato bixinta markay noqoto sadaqada marka kaas inaad bixisa maaha adiga shaygaas adigaba aadan qaadateen inaad xag alla dhigato taasa yeelinu alla leeyahay subxaana wa tacala ayb asbaabtay ku timid waxaa la yidhaahdaa ahlu sufa masaajidkay ku noolaa jireen muhaajiriinta ansaarta markay beeraha iyo waxu go-aan nin walbaa geedtimireedkiisa xoogaa laan intuu kasoo gooyo masaajidka suri jiray dadkaas fuqaradaee masaajidka joogaa marka goosan jiro iska cuni jiray dadkii isku mid maaha marka qaarna waxay keenayeen waxa ugu fiican qaaraa marka laanta ugu xunay soo goynayeen waa saarayeen markaasaa alla wuxuu leeyahay marka walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquun walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiihi waclamuu ogaada ana allaha alla haniyun inuu yahay alla addoommadiisa ka deeqtoon xamiidun maxmuudun la mahadiyo ashaydaanu shaydaan yacidukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa alfaqra bilfaqri faqri buu idinku cabsi gelinayaa markaad sadaqo bixis dhahdaanba boqolaal qorshuu kuu keenayaa waxbaa kaa hallaabayo shilinkan shilinkan markaad ku darto waa faqri baxaysaa buu ku leeyahay haddaa iska bixisana yaa wax ku siinaya wax kastaa dhici karo ayuu ku leeyahay wa ya'murukum wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i xumi foolxumo zina iyo wax lamida shaydaan marka ficilkana fuxshibuu ku farayaa xagga nafsadana bukli buu kugu yeeraya allana wallaahu alla yacidukum wuxuu idin yaboohayaa makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafkoo minhu xaggiisa ka ahaaday iyo wa fadlan dheeraad inuu idin siiyo ayb allana labadaas u idiin ballanqaaday wallaahu alla waasicun weeyaan mid fadligiisu oo waasac yahay caliimun cilmi badan ayb yuuti alxikmata man yashaa yu'tii alla waa siinayaa alxikmata xikmada ayuu siinayaa man ayuu siinayaa yashaau uu doonayo waman axadki qofkii yu'ta la siiyo alxikmata xikmada la siiyo faqad xaqiiqaha uutiya waa la siiyey huwa isaga khayran khayr baa la siiyey khayrka oo kaiiran fara badan wamaa yadakaru ma waansamaayo ilaa ulul albaab caqliga kuwa u saaxiibkaa unbaa waansamo ee cid kale markaa yacni ma waansamayso ayb xikmadan marka aayaddan ku jirta macaani kala duwan baa lagu fasiray nebinimada waa lagu fasiray waxaa lagu fasiray almacrifatu bilqur'aan ibnu cabaas wuxuu yidhi yu'ti alxikmata man yashaa xikmada alla wuxuu siiyaa qofkuu doonayo xikmada yacni almacrifata bilqur'aan qur-aankoo la garto naasiqa naasikhihi wa mansuuqihi oo la garto wa muxkamihi wa mutashaabihihi oo la garto wa muqadamihi wa mu'aharihi wa xalaalihi wa xaraamihi wa amhaalihi yacnii qur-aanka fahamkiisa ciddou doonuu alla siiyaa way daxaak ibnu cabaas wuxuu ka wariyey isagoo weliba nebiga u koryeelaya alxikmatu lqur'aan xikmadu waa qur-aanka qur-aankaana waxaa loo jeedaa buu yidhi yacni tafsiirahu qaala bnu cabaas fainahu qad qara'ahu lbaru waalfaajiru qur-aankuu fah ayaa la siiyey qofkaas macaanidaa laga wadaa qur-aankii buu fahmay wa ilaa akrinta wuxuu yidhi qof baariya iyo nin faajira labadaba waa akhriyaan markaa ninkii ilaahay qur-aankiina baro akhriskiisa macaanidiisana baro camalkiisana uu ku toosiyo qofkaasi khayr badan baa la siiyey iyo xikmad marka xadiidkii nabigana de xadiid mucaawiya wuxuu ahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa halkana allah wuxuu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa xikmada allah wuxuu siiyaa oo diinkiisa in la barto isaabatu lqowl qowlkiisa oo mar walba musiib iska ahaado wuxuu siiyaa alle man qof yashaau uu doonayo waman qofkii yu'ta la siiyo huwa isaga alxikmata xikmada la siiyo faqad xaqiiqe ah uutiya waa la siiyey khayran khayr baa la siiyey kaiiran aada u fara badan ilaahay baa marka sidaa dhahaya marka ninkii ilaahay diinka uu baro oo kitaabkii iyo sunnadii iyo fiqhigii fiqhigoodii uu fahmo kitaabka iyo sunnada qofkii alla uu siiyey uma dhinna khayr maahan marka inuu isu maleeyo isaga inuu dadka ka hooseeyo hadduu isu maleeyana qofkaasi dee nicmadii alla waa dulmiye qofkaan oo alla wuxuu leeyahay walaqad aataynaaka sabca min almatani wاlqur'an alcaظiim laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja nebiga markii qur-aanka loogu gallad sheegtay alla ugu gallad sheegtay kadib ayaa waxaa la yidhi laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa araggaaga indhahaaga hawahan qaltaagin waxa aan ugu raaxaynay dadkan kale ee adduun ah abu shaama wuxuu yidhi kitaabka la yidhaaha khudbatu lkitaabi almu'amal qof kasta oo ilaahay diinka baro oo nin adduunyo haystaa adduunyadiisa u hanqaltaago oo is yidhaahdo adiga waa faqri baa ku jirtaa waxba laguma siinin ninkaasaa kaa fiican is yidhaahdo ninkaasi qur-aankii ilaahay waa xaqiray leanna ilaahay kalaamkiisaa ku ag yaalla adiga xaggee u socotaa wax ka badan oo lagu siiyaa maxaa kaloo lagu sii lahay adduunyadu nin walbaa waa nool yahay nin walbaa guribuu ka soo kacaa nololna waa haystaa adiga marka kalaam alle inaad xambaarto alla ku siiyey waa inaa alxamdulilah tira dadkeenna laakiin maanta yacni dariiqan ku soconno ma fiicno leanna haddaad fiiriso sida iskoolaadkan iyo jaamacadahan iyo sida loogu yaacsan yahay iyo sida diinka aan loo baranaynin isku mid maaha nin kastaana wuxuu ku leeyahay haye iskoolka xaaraan miya jaamacad in la dhigta ma xaaraan ahu ku leeyahay xaaraan ma ka hadlinba laakiin ahmiyadda aada siinayso maxaa u sii weysay diinka ilaahay diinka alle in la barto iyada xaaraan miya dadkii marka waxaad arkaysaa marka ma baranayaan qof baaga muuddo ah oo aan shaqo rabin oo iska yacnii liito ayaa loo arkaa ninka masaajidka iska fadhiyo ee diin un baranayo waxaa loo arkaa nin eber iska ah haddaad marka jamcin karto jamci cid diidan male laakiin shayga aada ahmiyada siinayso waa inuu noqdaa diin ilaahay ninkii diin la barayna oo alla uu diin siiyeyna waa ka qiimo badan yahay boqolaal culum maadi a baratay ama sida jidadka loo dhiso ama sida dadka loo daaweeyo ama dabaqyada sida loo dhisay buundooyinka hubka sida loo sameeyo dadka bartay oo dhan waxaa ka qiimo badan dadka bartay diinka ilaahay leanna nebigu wuxuu yidhi alculamaau warathatu lambiyaa ayb marka waxaan un lagu indha fiiqan yahay in laga soo leexdo oo waqti yar la siiyo waqtiga badan ilaahay kitaabkiisa lagu bixiyo kitaabka alle in la barto la fahmo lagu camal falo in la barto jahliga layska saaraa la rabaa dadka laftooda waalidiinta laftooda mushkilaad yaa saaran qofkii yidhaahdo war aniga waxyaabahan aad ila rabtaan ma rabo waxaan rabaa inaan diin barto waxaa laga yaabaa waalidku inuu isxumeeyo ninkaan meeqa jaanisaan siiyey meeqa fursadaan usoo helay jaamacadaan usoo helay inuu caafimaad bartaan usoo helay waa diidan yahay diin unbuu baranaa bismilahi diinkii marka waa waa yasaar marka mushkilo aad u daran waa waa qeyb ka mida oo yacni la fududaysanaayo qur-aankii iyo sunnadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayb leanna nebigu wuxuu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin mafhuumka xadiidkaas waxay tahay ninkii alla uusan khayr la doonin wax diina ma barayo mafhuumku saas waa marka qof aan diin la barin haddaa aragto allaan khayr la doonin qofka diinka la barayna allaa khayr la doonay fadliga ilaahay isagaa bixiyo ciduu doon u siinaya mid lagu dadaalayo lagu dadaalayo iyo aan diinkii raboonaynin mid aan lagu dadaalayninna waa taagan yahay subax iyo habeen fadliga marka bani aadamku ma bixi kara alla unbaa bixiyo subxaanahu watacaala laakiin fadligu meeshuu jiro in laga fiiriyo beryihii horena waxaan arki jirnay qofka in la yidhaahdo war kan waa maskax xun yahay wax walbaa waa ku dayne waxba waa ku kari wey orad qur-aanka iska dhigo diinka iska baro ama garaasha aadaa la dhihi jira marka iyadana waa foolxumo aada u daran marka innaga diinka dalabkiisa meeshuu naga joogo ayaa cizi iyo sharafkeenna iyo aqoonteennuna meeshaasay joogtaa ayb u t alla waa siinayaa alxikmata waan aragnay dad labaatameeyo sano ilmahooda ku dadaalaya say u noqo lahayn barfasooro markay noqdeenna aan soo salaamin xataa wixii dhalay laakiin qof diin bartay sidaas ma noqonayo haddii qof qof naadira xugun male laakiin nin diin alle fahamsan xambaarsan sidaas ma noqonayo u t waa siinayaa alla alxikmata xikmada man ayuu siinayaa yashaa-u uu doonayo waman axadkii ama qofkii yu'ta la siiyo alxikmata xikmada la siiyo faqad xaqiiqe ah uutiya waa la siiyey khayran khayr baa la siiyey qofkaasi khayrka oo katiiran aad u fara badan wamaa yadakaru ma waansamaayo ilaa ulul albaab caqliga kuwa u saaxiibka unbaa waansamayaan oo xaqaya waxyaabaha garanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina